aad baa umahadsan tahay walaalkay arrintaas waxbaa ka jiro laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa barnaamijku waxbaa way jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa isleenahay argagixisada dalka soomaaliya ku ku nool inay ciidamadaydu qabteen laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhan yihiin iyo sida ay yihiin iyo ciddii u socdeen oo iyo goobtii ay laga soo qaaday intaba gadaal baan ooga hadli doonaa insha allah laakiin inay baaskoolada yihiin baa wararka qaarkood ay sheegayaan marka weli maydin kala aqoonsan idinku arrintaas iyadoo faahfaahsan oo dhamaystiran waxa ay kala yihiin inta ay yihiin noocyada ay yihiin meesha loo waday meeshii laga soo raray intaba insha allahu tacaala waan waanu ka hadli doonaa haddii alla idmo goormaad qabateenuun haddaynu tan faahfaahinta dib u dhigno xilli maa idinku gacanta ku dhigteen
xalay xala baa gacanta ku dhigteen bari ha waan gartadeen taa intaa kaga nimaadno waxaa jiroo kale howlgallada kale ee dhacay waxaa lasoo sheegayaa in degmada badhaadhe gacanta ay ku dhigeen ciidamo kala duwani maxaad nooga sheegi kartaa
hawlal ugu jirta arrintaas degmada badhaadhe inay ciidamada iyada iyo ciidamada amisom oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliy howlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ka wada midaysan yihiin ay ku ay ku qabteen laguna cadowgana runtii uu khasaare ku gaaray way jirtaa arrintaas iyadaana waana howlgallo ciidamada iyadu ay horay ay isbuucyadan oo dhan ba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada badhaadhe marka maxaa khasaare horta noo sheegi kartaa maxaad nala wadaagi kartaa wax khasaare oo ka dhacay howlgalka de meeshan waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degmo ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen aada u tiro badan dagaal baa ka dhacay khasaaraha ilaa hadda aan xaqiijin karna annaku waxa weeyaan inaan ilaa iyo koob iyo toban askari oo nimanka argixisada ahaa meesha ay ku dhinteen sidoo kale dadka shacabka naftooda waxyaala gaaray oo qof dumar ah ku geeriyooday allah u naxariisto intii dhashayna dumar allaha ka siiyo iyo eheladoodii ilaa laba qof oo shacabana way ku dhaawacmeen sidoo kale dad maxaabiis ah oo fara badan oo ilaa soddon iyo shan qof ah oo soomaaliyeed oo nimankaas argagixisada u xirnaa oo ay doonayeen kolley dabcan midii ay la kortaagnaayeen oy doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadoodi waxay ku guuleysteen iyo kuwa amisom isla socda shacabka dadka asagaa inay badbaadiyaan oy maanta xor yihiin waan gartay wararka deegaanka naga soo gaadhay waxay sheegayaan in ciidamo kenyaana iyo ciidamo maraykani ay howlgalka qayb ka ahaayeen warka maxaa ka jira walaalow ciidanka iyaga waxaa caawinaya ciidamo kale soomaaliya dee ciidamaa joogo nabad ilaalin u joogo dowladda kenyana ciidamadeeda qeybka nabad ilaalintay ka mid yihiin oo aan dowladda aan dariskanahay oo kenya khaasatan jubbaland qeybo badan oo ka mid ah dowladda kenya ciidamadeedaa joogo marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyey ha waa ciidamada kenya oo amisom waan gartay laakiin ciidamo maraykana iyana la sheegaya ilaa toban gaari watay oo dadka deegaanku ay arkeen oo calaamadiina watay iyana qayb ma ka ahayeen howlgalka mise hawl kale u socdeen walaalow nimankan argagixisada ah dee dowladaha caalamka oo dhan bay cadow ku yihiin soomaaliya keliya ma ahan dowladda maraykanka dowladda maraykankana dee dowladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oy qarribeen oy wax waxyaalada u geysteen oo raadkooda ku daba taagan bay ka mid tahay laakiin ani intaan kuu xaqiijin karo ciidamada iyada ee dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka amisom oo dowladda kenya ee ka socday baa baan kuu xaqiijinayaa inay ahaayeen ciidamada howlgalka sameeyey laakiin maraykan aanu ku jirin maraykan dabcan saan isleeyahay dalka soomaaliya ciidamo badan baa joogo oo nabad ilaalin u wada joogo ciidamada hadda amisom maraykan ka mid ma aha yaa ha haatan gacanta ku haya magaalada badhaadhe magaalada gacanta waxaa ku haya walaale ciidamada yaday qabtay howlgalka ka fuliyaa gacanta ku hayo weliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay usii carareen argixisaday sii aadeen oo ay ku daba taagan yihiin sida aan xaqiijin karo muxuu yahay qorshaha ka damacsantihiin badhaadhe dabcan marar badan waxaa dhacda in magaalooyin la qabto wakti badan ay al-shabaab joogeen haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantoodii ku noqoto walaalow maya howlgallada hadda aan samaynayna tii hore way ka duwan tahay waa sax badhaadhe annakaa horey gacanta ugu haynay ciidamadayada ciidamada amisom magaalooyinka aan horey u xoraynay bay ka mid ahayeen ciidamadayada way ka baxeen muddo sanada iyo kuwii amisomba sanadkaas hadda waxaa gacanta ku hayay argagixisadaas waxaanan sanadkaas iyada ah bilo badan oo ka mid ah u tabaabushaysanaynay sidii ay ciidamadayada iyo kuwa amisom ba howlgal wada midaysan loo samayn lahaa loo xoreyn lahaa goobaha ay argixisadu gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada sadda la qabtay oo jubbada hoose ka tirsan iyo kuwo kale oo iyadana ama gobollo kale oo si dhababa ay u wada haystaan sida jubbada dhexe oo ay dhammaanteedba ay gacanta ayaka ku hayaan iyo qeybihii kaleto ama ka mid ah gobolka gedo ama ka mid ah gobolka jubbada hoose oo intaba ayaka nafteeda ay ku dhuumalaysanayaan haddii alla idmo